waa faarax maxamuud xaashi gudoomiyaha rumusan waa yahay bal maxay tahay sababaha daljiro la soo xiriirteen oo aad ka cabanaysaan
aday waxaa aad ka cabanaynaa biyo la-aan meesha aksaa ka jirta dad yaryaroo masaakiinaa jooga dad aa deegaanaa jooga marka meeshii gooyo biyo ah oo la keena mooyaane wax kale ma yaalaan dadku amarkoor xoog buu u soo degay markii dambana oo biyola-aan bay dadkii qaafis la noqda waa tahay halkaad igala hadlayso ama aan dhehe deegaanka aad ka cabanaysaan biyo la-aanta inay ka jirto aad sheegtay gaalkacyo intee kilomitr bay u jirtaa magaceedse waxay u soddon kilomitr bay u jirtaa meesha degmada la yiraahdo iyo cagaaran bay u dhaxaysaa magarad waa gartay dad noocee ah marka degan ma dadka deegaanka ah mise dad barakacayaala ah ee degan adeer isku sodliyo dadkii hore oo xaggaa etoobiya ka imaan jiray dad halkaan ka barakac ku yimid iyo dad deegaan oo awalgaakacay ahaa weeye oo meesha tegay waa tahay guddoomiyihii deegaankaas baa tahay tirada qoysaska ku nool inteed noogu sheegi kartaa hadda markaan waxaa jooga kulleyba boqol iyo labaatan qoys waa degan tahay awalse waxaa ilaa laba boqol waa gaaraysa waa la jeesimay ilaa gobolkaa yimid duqamudaadaa yimid odaga waxbarashada wasiirka waxbarashada waa tageen ilaa madaxweynaa yimid ilaa madaxweyne ku-xigeen baa yimid kulli meesha waa laisku ugu soo kulmay waana arkay markii dambana xoogaa waxay la yaraadeen biyo la-aantaa waa tahay dadka ku nool halkaasi maxay isugu jiraan ma caruur baa u badan mise dad waayeela waa la isku jir weeye dad ciyaara iyo dad waayeela makacadaa iyo maaragtay dad iska xoog jirtaga waa tahay biyaha marka halkee idinka yimaadaan magaalkacya idinka keena mise cagaaran waayo dowlad weeye xoogaaba laisku dadarsado dowlad biyaha ay keensadaan afar beri shan beri bay hayaan saddex beri wax noocaasa booyadda ma marka ma idinkaa jeebkiina ka bixiya mise dowladda waa laanaga jeebkaa kaga baxda nina dowlad nagama baxso annaga wax ku aruurursana markaa hadbadii markii naga go-aanba udisana madaxweynaha awal noo ballanqaaday ceeb inuu noo qodo qoldaas alagasha waa yimaadeen waa jeekimeen waa arkeen meeshii dib damba naguma soo laaban
waa tahay marka xaaladdu waa mid aada xun markii loo eego dhinaca biyaha oo biyaha inta badan aadamiga ku nool waa ugu cakilan tahay aad bay ugu cakilan tahay biyo la-aan awgeed waayahay marka maxaad ula soo xiriiri weydeen maamulka degmada gaalkacyo ee puntland bal si cabashadiina ay u gudbiyaan madaxda sare ee puntland halkaasna ceel la idinka hirgeliyo waa la hadda ku hoostoona waana keenay mas-uuliyiinta waana qaylinay saxaafadaha waa ka qaylinay haddaa waxaan la qaylinayna waa iyaga oonkii inaad noo gudbisaan adinku naga gudbisaan inaad dowladda ilahaydaan waa tahay daljir baa lagaa dhegaysanaya dhammaan xarumaha dalka soomaaliya oo idil maxaad fariina u diraysaa madaxda dowladda puntland iyo kuwa gobolkaba oo ku aadan xaaladda halkaas ka taagan
horta marka ugu horeysa waa salaamaynaa waa soo dhaweynaynaa waa mas-uuliyiinteeda waxaan doonaynaa in wax nalala qabto oo biyaha nala ka caawiyo xaggooda waa gartay oo dowladda puntland marka xagga biyaha idinku daran hadda muhiimadda weyn waa biyaha miya
kulley wax kastaba waxaa nooga daran biyaha iskuulkii waa dhisanay masaajidkii waxbaa naga dhi qabyaa wixii kale maaragtay caafimaadkii waa naga dhiman yahay iyaa laftigeeda wixii naga dhimo waxaanu codsanaynaa hayadaha caalamiga dowladda puntland mas-uuliyiinta puntland oo madaxdeeda waxaan doonaynaa in wax waayo biyahaasoo lambar wan oo ah guddoomiye mararka qaar hay-ada waxaa jira dadka caawiya oo tuulooyinkiio taga kuwa idima idima imaan miya walaala nooma imaan qolo biyood oo kaleeto nooma imaano wax naga qabata dowladda sahana mooyaane